magaalada jowhar iyo deegaano hoos yimaada ayaa lagu arkaa anya xor leh oo raxanraxan u socda kuwaasoo dilheehaabaya hawada iyadoo qaybo ka mid ahna anyaxaasi ay ku degeen deegaano ka tirsan gobolka shabeellaha dhexe ilaa iyo hadda ma jirto saameyno laga soo sheegayo anyaxa ku dega deegaanadaasi balse waxaa jira tuulooyin qaar oo ka cabsi qaba inuu ku dego beerahooda tuulada halgan waxa ay ka mid tahay tuulooyinka hoos yimaada degmada jowhar gobolka shabeellaha dhexe waxayna dadka ku nool tuuladaasi ay cabsi ka muujinayaan anyaxa inuu saameyn hor leh u geysto dalagyada hadda ay tacbeen sida uu raadiyo isnaay u sheegay gudoomiyaha tuulada halgan maxamed cusmaan maxamed wallaahi cabsi weynaan ka qabnaa anyaxa maanta waxaa noo maray adiga soddon soddon kiilo camal laba laba kiilo camal laba kiilo camal oo noo maray cabsi weynaan ka qabnaa laakiin xabad xabadaana soo gaaray dhibaatadiisa zaaid aan cabsi qabnaa cabsida aan ka qabno waxaan ka cabsi qabnaa dalagii hadda la abuurayo hadda la shicinayo inaas naga cuno saas darteed aan cabsi qabnaa wallaahi hadda waxaan iskaga axsana maayo balse qur-aan iskaga cabayna qur-aan wax inaad soo laabto wallaahi cabsi si fiican aan u qabnaa ma ayaan dhexdaas waan soo maray haddana maanta qaar goosad goosadaan soo kormaray laakiin hal kiilo adig kilomitr camal xooggiisaas naga dhaafay wallaahi dhibaatooyinka oo dhinac u geysanayo si fiican waa ku cabsi qabnaa waa anyaxa waa dalaga taagan dhan u rifanaa zaahid cabsi weynaan ka qabnaa gurbaan inla tumo xaayad iyo biibo inla tumo xabado lagu dhigo saas darteedaas xabadaha daraad ay ma soo mareen asgees lagu qaaday haddana kolley waa waxau diyaargoodne in alaab ugu qabdhowno gisacyo iyo ahayd inuu qabdhowno darteedan kor u daynigu wallaahi cabsi weynaan ka qabnaa inuuna soo maraan ka cabsi qabnaa cabsi weynaan ka qabnaa si fiican waa wareysay juriaan wareysanay kolley hadda uraxsin ugu dhamaaday marka alxamdulilah kolley hadda meela kor maayn hadda wax hadda uu dagay ma lahan laakiin dhibaato weynaan ka qabnaa cabsi cabsi weyn cabsi weynaan ka qabnaa dadka ku nool tuulooyinka hoos yimaada degmada jowhar ayaa inta badan ka cabsi qaba saameynta anyaxa dulheehaabaya hawada sare